dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhagaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
ummadii nebigiiyo soomaaliyan ku arooray
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a howlgal al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay ka haystaan koonfurta gobolka mudug oo ka socda degmada hobyo ee gobolka mudug waxaad ku dhagaysan doontaan mas-uuliyiinta waa gudoomiyaha degmada hobyo iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya banaanbax looga soo horjeeda al-shabaabna waxaa maanta uu ka qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madax kale ayaa ka hadlay banaanbaxaasi waxaana dhammaantood si isku mid ay u sheegeen in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab barnaamijka ayaan idigu soo gudbin doonaa cododka mas-uuliyiintaasi ka hadlay banaanbaxa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hadlay dagaal ay ciidamada dowladda soomaaliya kula wareegeen deegaanka ceelbacaad oo isagu kala qaybiya gobolada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud waxaa sidoo kale dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijkaan idiin haynaa xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkan waxaan idiin hayaa heestaan mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimca soo galayso khamiisna ay sii baxayso taarikhdan ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaa caawa idinga imaanaya stuudiyaha raadhigo cadaada ay ku leedahay magaalada muqdisho anigoo sharmaarka ah ayaana idila socodsiin doonaa aanu ku bilaabana dhegaystayaal barnaamijkeen xulashada waraysiyada howlgalka kooxda al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug gaar ahaana koonfurta gobolka mudug ayaa si dardar leh uga socda magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaana halkaasi ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dowladda federaalk soomaaliya ee galmudug gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi fahad iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug koodaar ayaa wariyahayaga magaalada hobyo cabdi xasan awowe uga warbixiyey sida halkaasi howlgalladu ay uga socdaan deegaankan dadka ku nool saddex sano ilaa afar sano ka hor ayay dadka deegaanada hoos yimaada hobyo ay la dagaalameen al-shabaab waxaan xasuustaa ayadoo ay marti noo joogto in deegaanada bilxun gabdhaale iyo haddii ilaahay ku roon yahay ilaa caad dagaal lagula galay nimankan waxaan xasuustaa macawsleyda oo aan bilaabay deegaankan deegaanka ugu horreeyey ee laga bilaabo dagaalka inay ahayd waxaan ognahay geesinimadii wasil iyo baxdo meelihii yani lagu baray dadka in shabaab la iska dhicin karo deegaanada deegaanada galmudug ay qayb ka tahay si gaara waxaan uga hadlayaa deegaanka hobyo yacnii hobyo maanta kow uma aha hawshaas horey u jirtay dadkeeduna waa u diyaarsiiyeen waxayna la sugaayeen xilligan duufaanta ah oo dowladda iyo dadkeeduba ay isku kaashadeen in loo dhaqaaqo meesha dhaqaaqina waa u diyaarsana waxaan hadda la joognaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug axmed maxamed shire oo aan wax ka weydiin doono howlgallada ka soconaya gobolka mudug ee lagu ciribtiraya kooxaha khawaariijta al-shabaab halganka iyo ciribtirku wuxuu u socdaa si sharaf leh oo gobonnimo leh oo qurux badan buu u socda waxaana ku mahadsan ilaahay waxaa ku mahadsan dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxaan leeyahay waa waa waa meeshii la rabay joogaan nimankan hadda waa jabeen meeshii ay ku baxsa lahaayeen oo ay uga badbaadi lahaayeen ciidanka qaranka iyo ciidamada maamul goboleedka galmudug ayay ayay raadinayaan hadda meel ay ka baxaan iyo awood weynoo meel ay ku leeyihiinna ma jiraan barihii ay fadhiyeen waxaan xog ku haynaa inay ku walaacayaan meel ay u baxaan iyo siday isku dhiibi lahaayeen intaasay hadda ku mashquulsan yihiin waxaa noo markaa nooga bannaan iska dhicin iyo in laga sifeeyo deegaanka annaga wax kale nooga bannaana isdhiibidaadkooduna maslaxa nooma ah jiritaankooduna wax maslaxa nooguma jirto waxaan u taagannahay oo aan dowladda federaalka garabkeeda u nahay inaan ka suulinno gobollada dhexe iyo inta galmudug deganta ku fadhisaan ayaan annagu u taagannahay hadda waagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugaya oo eegayee waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccd
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dib u taliya yaan layna odhan wadadan jirine barnaamij ballaaran oo looga soo horjeedo al-shabaab ayaa maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gaar ahaana garoonka kubadda cagta ah ee injineer yarisow waxaana halkaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada dhammaan dadkii kasoo qaybgalay banaanbaxaasi ayaa si isku mida waxa ay u sheegeen in loo baahan yahay loo midoobo kacdoonka ka dhanka ah iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab mas-uuliyiintii ka hadlaysa soo baxaasi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac waxaana sidoo kale dhegeystayaal codka ra-iisul wasaare ku-xigeenka inoogu xiigi doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna halkaasi ka hadlay guud ahaan shacabweynaha magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir ee madashan aadka u camiran isugu yimi waxaan idinku salaamaya aslaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudana guddoomiye waxaan aad kaaga mahad celinaynaa dadaalka aad ugu jirto magaaladan siday u noqon lahayd mid nabad ah xasilloon oo horumar samaysa caawa gabay iyo geeraar badan inaguma jiro waxaan u malaynaya wixii suugaan ahaa abwaan cilmi sahal iyo raggiisiba inoo dhammeeyey odhaahda iyo talada iyo hayaanka dheer ee loogu socdo dalkan sidii khawaarijta looga saari lahaana maanta waxaynu marti uga nahay madaxweynaha inuu halkan afkaartiisa inala wadaago laakiin waxaan dhowr qodobon ka odhanayaa dardaaranka hore uu noo siiyey iyo aragtidii uu doorashada ku galay iyo barnaamijkii uu ra-iisul wasaare xamsi cabdi barre geeyey xukumadda ay geysay golaha shacabka waxay ku dhisan yihiin lixda tiir aad og tihiin lixdaa tiir waxaa aasaas u ah in dalkan aan haba yaraatay waxba laga qaban karin ilaa laga xoreeyo khawaarijta ku habsatay ee muddo haatan dhowr iyo toban sanno ah ilaa shan iyo toban sanno dadka nolol cidhiidhiya gelisay meesha ugu xanuunka badan ee cidhiidhiga u badan dareentay ee si weyn ay waxyeello u soo gaadhsiiyeen nimankaasi waa magaalada muqdisho ma ay dhacdo adduun weynaha meel hal mar shan boqoloo qof saddex boqoloo qof ama kun qof ay ku waxyeeloobaan dhimasho iyo dhaawac arrintaa inay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto oo aan la'aanteed iyadoon wax laga qaban dawladnimoba laga hadli karin madaxweynuhu wuxuu ku caddeeyey barnaamijkiisii siyaasiga ahaa iyo afkaartii uu doorashada ku soo galay de madallo kaloo badanna waan ka sheegay madaxweynaha waxaannu is aragnay xilligii uu musharaxa ahaa maxaa kuu ahmiyadaba waan ku yidhi madaxweyne waadigan hadda sharaxan haddane wuxuu yidhi waxaa iga tala ah oo awalan ahmiyad iila haddii aan xilka qabto inaan khawaarijta dalka ka saaro arrintaasi waxaaba suurtagal ahaan lahayd inaan unu qof isoran lahaa waralmaa doorasho lagu jiraayo xilli doorasho iyo warkii ay tahay laakiin waxaan rabaa dadka reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan ugu bushaarayno gulufkii laga qaaday xawaadley iyo ma arkaysaayen beerta cali mahdi dusheeda in maanta aynu marayno masagawaa in ilaa iyo maxaas matabaan iyo ilaa halka ay iska galaan gobolka hiiraan iyo shabeelle laga xoreeyey khawaarijta in meelo fara badan ood og tihiin oo hadhayna ayaamahan dhow la soo koobayo waxaan u malaynayaa hiigsiga iyo himilada aynu leenahay madaxweyneu ka dhegaysanaynaa laakiin haddaannu xukuumaddan nahay waxaannu faran nahay ama wasaarad waxbarasho iyo mid biyo iyo ta caddaaladeed iyo ha noqoto ta arrimaha gudahee inaannu markay ciidammada qalabka sida dalka xoreeyaan adeeggii dawliga ha gaadhsiiyaan barnaamijyo iyo talooyin culus baannu arrintaana ka leenahay waxaan aad u mahad celinaynaa hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo culimmada halkan ugu soo banbaxay waxaan ku soo gunaanadayaa maxaa isbeddelay shan sanno ka hor toban sanno ka hor maxaa aynaan haysanoo inagu soo kordhay waxaa inagu soo kordhay hoggaan iyo tala toosan iyo dad shacaba oo abaabulan oo arrimahooda qabsanaya oo aan debad wax ka sugayn labadaasunbay soomaali u baahnaydina gurmad debada umay baahnayn kii inta keenay laaluushaa lagu siiyey ku kale xaggaw ka soo qaaday kii isku rarrakibo isku xirxiray waa la siiyey shabaab beesadeennay ku nool yihiin beledkeennay ku nool yihiin dadkeennay ku dhex nool yihiin waana inta aan sheegnay caqliga inay naga khaldaanay ku nool yihiin war caqligeennana aan ka hagaagsanno garawaagu waa sahankii shabaabka garawaagu waa midka berri isqarxin doona garawaagu waa midka maxaanku yidhaahdaaye meelaha ku laaban aan feejignaan u lahaanno oo indho dheer u lahaanno garawaa ninka aan la garanayn gabadha aan la garanayn wiilka aan la garanayn odayga aan la garanayn ha la weyddiiyo in la weyddiiyaa ceeb maaha laakiin inaad inta ka xishooto qofkan soomaaliga ah ee deriska noqday ee hadda soo degay maxaad u dhibaysaa intaad istiraa uu birri adiga ku dilo oo dad kaloo ehela uu dilo taasaa ka sii xun inaad weyddiiso walaalow adiga xaggeed naga soo booqatay ama walaalay xaggeed naga soo booqatay adiga in la yidhaahdo garawaaga aan iska ilaalinno maanta wixii ka dambeeyo garawaa waxa qarax dhaca iyo waxa waxwaxeeya nin sahama gabarh sahama oo joogta ayaa keenta gabadhaas lama yaqaano laakiin haddana ders waayaa la leeya wallahi dersderis cusub maaha iska ilaali garawaaga yaanu yaanan yaynaan ku kadsoomin garawaaga haddii aan la yidhaah intaa kadib waxaa soo haray shacab shabaab maanta waa tegey cabsidiisii waa dhammaatay dadka soomaaliyeed laakiin dadku isku midbaa mid midaa laga yaabaa weli inuu sii cabsanayo war wax laga cabsada meesha ma yaallaan wacyiga culimmadeenna maanta waa maqlaysa diinta waxay ka dhahday horena waa u sheegeen waa ku celceliyeen weliba diintu waxa ay ka qabto nimankan diintu waa naga xadeen waase ka soo ceshanay hadda shabaab beesadeennay ku nool yihiin beledkeennay ku nool yihiin dadkeennay ku dhex nool yihiin waana inta aan sheegnay caqliga inay naga khaldaanay ku nool yihiin war caqligeennana aan ka soo- ka hagaagsanno waa qodob qodobka labaad beesada aan ka ilaashanno beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibatada cudurdaarka keliya ee dadku ay sheegaan waxa waaye nimanku waana dilayaan waa ka cabsanaynaa nimanku waana qarxinayaan nimanka ganacsigaygay xidhayaan yaa kuu ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qaraxa lagu soo sameeyey inaanu ku dilayn xaggeed heshiiska kula gashay war anugu beesadaana dhiibayaa laakiin dadkayga ehelkayga carruurtayda iskuulka aaday kayga ganacsiga aaday saakay islaa hataaba ma kula ballantay waxaan aad iyo aad u hubaa boqol iyo dhowr iyo laba boqol iyo dhowr iyo labaatankii boqol iyo soddonkii qofood ee hadda noogaga dhimatay saddex iyo labaatankii oktoobar zoobe iyo muxuu ah tacliinta sare iriddeeda allow alle allow alle allow maxaa ku jiray dad shabaab cabsidiisa lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyo lagu soo sameeyey lacagtii la dhiibay qaraxa carab maaha dhulka laga soo qaaday warshado lagu sameeyo oo annagu materialka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno waa la soo dhoofiyey haddii la soo dhoofiyeyna dollaraa lagu keenay laaluushaa laga soo dhiibay ilaan qof qaadaysa maleh kii soo qaadaya kii inta keenay laaluushaa lagu siiyey ku kale xaggaw ka soo qaaday kii isku rarrakibo isku xirxiray waa la siiyey inu diinta lagu yaqaano meesha ku dilay bal eeg afar iyo tobankii february wixii ka afar iyo tobankii oktoobar wixii ka dhacay meeshaas isla meesha mar labaad hadda sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar ay ku waxeeyeen wixii ka dhacay yaa mar kale haddana ay u celiyeen meeqo lix boqoloo qof oo lagu qiya- dad lagu qiyaasay oo aan la garanaynin sababta ay ku mutaysteen ayaa meeshaa ku dhimatay waxaan leeyahay dadka reer banaadir caasimadda muqdisho dadka ku noolow khawaarijta marada ka hurgufta iska bixiya adikaydu ku dha guntigiinnay ku jiraan khawaarijtu guryihiinnay joogaan darisay idinla yihiin guryihii aad adinku leedihi inaad ka ijaarataan baabuurta ay leeyihiin ayaa agagaarkiinna marta xaafaddiinnay ag joogtaa waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno khawaarijta inaan iska bixinno oo aan waa dhilqa noogu jira marada eh marada aan ka hurgufanno oo aan iska bixinno intaas ma isla qaadannay maanta wixii ka dambeeyo waa dadaal waxaad arki doontaan miino jidka la dhigay meel dad lagu qaaday waxaas dadka waxaa u sheegaa magaalada muqdisho joogta qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca toban jibbaarkoodaa la fashiliyey oo la celiyey oo ciidamada amnigu ay fashiliyeen oo ay celiyeen halhalkii baxsaday iluil ma dhowrtaa la yidhi waayo waxaad arkaysaan ayagana maalinba maalinta ka dambaysa way sii yaraan doonaan laakiin waad arki doontaan marar kale oo soo socdana waa noolnahay waa joognahay ka wadaane maxau ahaaye ma aha ee tabar iyo awood iyo taageysasha ma aha sooma xoogaysan soomana xoogaysan karaan ciidamada qalabka sida iyo shacabkoo iskaashanayo kama soo adkaa karaan kamana soo badbaadi karaan shabaab waa malaay ama kalluun biyihii ka dhammaadeen oo biyihii ka gureen kalluun biyaha ay ku dhex dabaashaan ay ku dhex dhuntaan shacabka soomaaliyeedu ahaa shacabkii soomaaliyeedna waa diiday biyihii sidaas ayay kalluunkaasi uga gureen kalluun biyo ka gureen dhimashaa uu leeyahay shabaabna waa dhintay ogaada weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo caawa si toosa idiga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hadlay dagaal ay ciidamada dowladda soomaaliya kula wareegeen deegaanka ceelbacaad oo isagu kala qiibiya maamulada hirshabeelle iyo galmudug afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya taliyacaanood ayaa isagu arrimahaasi ka hadlaya
بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم maanta waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan shacabka soomaaliyeed aan la wadaagno howlgalladii ka socday ee dalka soomaaliya dalkeenna oo lagula dagaalamaya argagixisada argagixisada een, al-shabaab waxay u socdaan sidoodii si xawlihay u socdaan maanta xalay saakayto deegaanka ceel- ceelbacad ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo xoogga difaaca shacabka ee tacdoonka shacabku kala wareegeen argagixisada al-shabaab ceelbacad waxay dhacdaa xuduudda labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo galmudug waana deegaan ballaaran oo ganacsiga aada ugu fiican xoolo dhaqashada aada ugu fiican dhul beeraley iyo xoolo dhaqato ah oo dadka aada u degan yahay cadowgii halkaa qabsaday markii lagu soo burburiyey jeedihii hore ee difaaca oo looga soo adkaaday orodkii buu ku gudbay degmada laakiin intii ka horreysay ayagu ay meesha haysteen dhibaato badan bay shacabkii deegaanka u geysteen oo deegaanay gubeen gaasiintay xireen dhibaato badan bay u geysteen taasna anigoo ku hadlahaya afka wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladdaba waxaan uga tacsiyeynaa shacabka soomaalida ee dhibaatada soo gaartay kuwa kale oo hadda ay weli gacantooda gacanta ashaab ku dambaysana waa ladiin soo socdaa mar dhowna waad xoroobaysaan insha allahu tacaala
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi wadaad i abuurtay oodab nagsiimaysiisay ummaddii nebigiiyo soomaaliyan ku arooray eebbow mahaddaa
qaybihii dambe barnaamijka dhegeystayaal aan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii saaxiibada kalamaan aryadhaha kalamaan ee beriga hawshu waxay maraysaa hadda gabalkiinnu dhacay hadda gurigiinnu ba'ay hadda ciribtiin la goyn war cabdullow allah u naxariistay baandhoodaanna waxa uu iryo maanta taagan dhaaxuu libin ku geeraaraya goojaduu baran
duubata iyo indhaha good ku xirataba gardaroy gardaroy godkaagii wa wakaa lagu soo galaye xoog badanaa ninka gardarre godkeedii ugu galay war gardarra wax iska celiyey weydee wax ka doqonsan ma leh garaday timaado gardaro bannaanka baxaa la dhahaa war nimiyow geedaun bogshaya maalin weliba isku tuubantiine kacdoonka beledka jirma la socotaana waa banaanbixi banaanbixi bulshada banaadir balada dhex joogta lagu baarbaaraaye war kalamaanay haddii lagu bannaanbaxay bulshada cadowgii baadaayey baaritaan haddii lagula jiro bahaalihii joogay waa baraaro kayrleh bulshadu yay u kala baaqan waa in biigga laga saaro oon turubka baandhayno miyaad ula jeedaa bulshada banaadir waxaan dhihi lahay waana baabi'iyeene bood ku jiro wax mataraaya bannaanka soo baxa cabdallow ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo miyaad maqashay banduuqan qaadahaynaa boocale bannaanka busaala buubihaa waay sheekada war waxaa la yidhi mugdigii nal baa ugu dhex tegay naar afuufyadiiye qofkii weli la noolaan karaa haysisiinaba war beladii waxay joogaanba sidii weerku ariga yeeli jiray arigii u dhammeeyeen imisaa laydin lahaa waa dhiig miirato maqalaayay noqdeen oo awal maxay ahaayeen dad nool ninkii qalamiya xoolo u daahaya war qalaay haddaan la qalin weligii waa qalaay war dhiigga xataa kama miirana waa laayeena dhegayso laba qoysoo ku nool gobolka hiiraan saddex boqol ari kor u dhaafayay gowrac uga dhammeeyeen kadibna si aan hilibkaas loo cunin ayay sumeeyeen marka waxaan la yaabanahay dadka dhaqankoodu gaaray inay xoolaha la dagaalamaan waxaan u bogsanahay shacabku siday u barteen dhaqanka shabaab mar haddaysanba hilibkii ay birbireeyeen cunina iska baareen aryadhaha kalamaaney shabaabki riyihii waa riday dheheen rarana waa kuu soo roogeen riyihii waa riday dheheen rarana waa kuu soo roogeen waridadiisay u wadeen miyay arigiina ku xakumeen war kalamaanay waxaa la yidhi caadunkii shabeelka ilmaha oodda ku xaseeyey ee arsaaq intuu uu maqnaa geelu ka ileeyey ee degtou ku qariyey iyo markuu ubanigiyo duurka agas geeriyaad kala kulmiyo meel ebtala taallo asoo urgubtahayo iyo ah iyo ciillo urugaysan waatow awrka doobinahayo eegay qaalmaha eh itaalkaas markuu qiray inankiisa uga aadin arigaa dhashayduu cuniyo eeladuu wiliye iddayeelka muuqda sidaa wuu ekoon yahay oo haddama waxay shabaab dhihi rabaan arigaanna duqeeyo waanan ka aarsanaynaa warri ariga ka mid a inay amiir hertiso sooma dhici karto war waxaa la yidhi khawaariju wixii ay dilaan iyo wixii dilaaba waa ahluqayre arigaasi sow ahluqayr maaha ninkii ari dilay ayaan daranaa miyuun alla iyo rasuulba aqoon warwar ma haysaana madaxweyne xasan shiikhoo kacdoonka dabargoynta khawaarijta ka hadlay wuxuu yidhi sacbaktiyay caana ka sugayeen miyuu yidhi soomaali heshiisa dunidana heshiis laca miyuu ku celiyey warwarkaan naga qasinina madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi dadka muqdiso jooga qof kasta oo garan waa arkaa yuu ka aamusin wargeed yuhuuda laga dhammeeya magaalada miyuu yidhi war garanwaaga dhuxulaaba laga shidaahe malaa khawaarijtaa ku gambataan maley warwarkaa ku dhex waalanina madaxweynuhu garanwaa wuxuu ula jeedaa qof kastoo aan la aqoon wuxuuna yidhi madaxweynuhu dadka muqdisho cidaan la aqoon hadday arkaan ha ku soo wargeliyeen ciidamada war kuwa la yaqaano argagixisaa sooma dhici karto warka la yaqaan nabad sugiddaa mar hore loo xil saaray kaan la aqoona dadweynaha maa laga rabaa war cid kastoo qarsataa waa iyadaa balaayo qarsatay war madaxweynuhu wuxuu kaloo yidhi sarkaalkii sharciga jabiya tillaaba laga qaadaa kuwa waddooyinka xidhaan xoogga ku marana awooddoodaa la tusayaa intaa lagu gaabin gaabso miya war qof kastoo dadka ka dheeraada in lala simo way tahay hayey gaygay lama oggola miya war waa falantihiin waxna laydinma sheegi kare madaxweynuhu wuxuu yidhi maalmihii wacnaa way soo socdaan war kalemaanay war ma haysina maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dil toogashaa ku xukuntay shariif jaago oo ahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda lana shaqay jira al-shabaab oo qarxyo badan fududeeyey hadda qarxiyo adna madaxaa lagu qarxinayaa khaatiluunkii khaatilaa la dhahaa dilaygii dilaayow dilbakiin dambeeyaan la jeede waa runoo nin wax dilay haddii aan la dilina la dili waayo wuxuu dilaya waa inuu dilaasaa la dili waayo war nin nin dilay nin baa loo dilaa waa dekanadiie dan ha looga baxo ruux wax dilay waa la dilayaae war xantu waxay leedahay laba kaarayaashu waa badan yihiine bodayo biyaha loo kala bixiyo war rankii ibiigisiinki onay saadka hashal saaro eleta aryadhaha xaadisu daalihaysin samigay cabdullaahba wuxuu yidhi how kankaara lama kobciye mahay ku taallo waa kawsi kankaaro lama kobciye mahay ku taallo waa kawsi war kalemaanay geedkaanad ka qaylisaane ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay la wareegeen deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe alla ilaah ceelbacad haddii kuwaan ogay lagala wareega shabeellada dhexe waa nabad gasha war waxaa la yidhi ninkay ku hartaa hawle haysaaye xaradheer iyo albuur iyo eeldheer maxaa laga yidhi war adiga laftigaagaan galmudug war ka hayne hobyo waxaa la isugu geeyaan la yidhi ciidan fara badanoo gorgor iyo haram cad iyo danab iyo duufaan leh dadka deegaankuna waa ku hor socdaan dhanka kalena waa og tahay oo ceeldheera wax toban kilomitir ka yar loo jiraa hadda xaad ka warsee xaradheer waa isha baarkeede dekadii hobyoodana niinfuray malaaya ku dherigaane le tataajow aryadhaha ciidamada hobyo isugu yimid waxaa ka mid ahaa la yidhi b s f t puntland haye haye meylma diyaanaa horkacaya marka misedeni hadda qur-aan shay ku quusaa la yidhi boowa ka nafsa mar hadday b s f soo gashay dalkii xorowiyade ha ku daalin jeedaal war ha ku daalin jeedaal qalbika janjeera indha soo ma jiidan walama maqli war abdulow ciidamada puntland badan yiine qeyb kumid a weliba daaishka la dagaalameene ballidhidin meelilio ka tirsan gobolka bari warmadeeyow adiguna goormaad ballidhidin iyo bari nooga soo warranta bakooran kugu ogeyne war waliintan mooshidii anikoo kuwa roon meeliyeeda hubna daa'ish oo laka leeya leeri war kalamaanay waxaa la yidhi cabdullow adduunyadu ka timi taalladii hore ee arki jira kutaamiyo casrina waa istuhmahayaane tixdu waa kaftane idinka oon cero la taagtaagmin ballugsada ta'laydaan waxbaan idin tusaalayne guurna u tiriyo macnuhu toyasho weeyaan dheh ti amlay marqaantay iyo sidii badawyo tuutaysan ama tiim ciyaalnooh ahoo teendha wada jooga oo tanaago iyo qaylo iyo buuq tamtaminaya oon tiraab xun mooye kelmado toosan laga koobin cayaduna tilmaan iyo u tahay tiimbar iyo loogo ama tira haweena oo tallaal goorbarqa ah tuuran oo ku tiri kuteentii daydiyo hadalla tuurtuuray ama toban rikoor oo mar qurashidaha loo taabtay tookaysi ma leh sheekadada heedha tabisaane tobta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeyey tubta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeye miyuu yidhi wartii amaw taatacdun ad hariiridii ma'ee war ka nuglaa idaacadda bayiba kolaale ka dhegaynsleeyaha dhafuur duubata iyo indhaha good ku xirataba gardaroy gardaroy godkaagiiwa waa kaa lagu soo galaye waagaga dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan xubintii saaxiibada kalamaan waxaa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo caawa si toosa idiga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa heestii hordhaca barnaamijka aan idiin ballanqaadnay dhegeystayaal
marka iyo waxaan labadan low meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan gocasho reemaaba marka iyo waxaan labadan low meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan gocasho reemaaba raajada jirkaygii wuxuu golongoldhubtaba dhulkan waxaan garaacoon debnaha gawda ku hayaaba amangalowga qayshiyo u gaadhi garabka saaraaba amangalowga qayshiyo u gaadhi garabka saaraaba galadaas ogayniyo waqtigii wayna soo galay galadaas ogayniyo waqtigii wayna soo galay guushiya barwaaqada bugayga ibusimayo kama geeriyoone guushiya barwaaqada bugayga ibusimayo kama geeriyoonine ahe ahe wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaadhay maante wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaadhay maante gaabsho hadalkay gabayada xasuustay waxaanuga golleeyahay mahbay kuntee tahay gelaan wadhafna lagu dayay ansoo gaabsho hadalkay gabayada xasuustay waxaanuga golleeyahay mahmahbay kuntee tahay gelaan wadhafna lagu dayay